Degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa laga dhagax dhigay dhismaha xarunta daryeelka carruurta agoonta ah waxaana dhulka lagu dhisayo xaruntan ku deeqay Suldaan Maxamed Ibraahin Xaaji Faarax. Dhagaxdhigga dhismahan ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Carmo, salaatiin, culimo u diin, qokaal, dhalinyaro, haween iyo qeybaha kale ee bulshada. Suldaan Maxamed Ibraahin Xaaji Faarax oo ah ninka ku deeqay dhulka lagu dhisayo xaruntan ayaa ka warbixiyey muhiimadda xarunta.
aan maanta ka dhagax dhignay dhul loogu talagalay agoomaha degmada carmo oo waqaf lilaahi ah Aan- dhulkan waxaa bixiyey anigoo ah maxamed ibraahim xaaji faarax waxaan ula baxay ah, in halkan looga dhiso agoomaha degmada ee danyarta ah dhulkan waxaan rabaa degmada carmo oo ina kala joogo guddoomiye ku-xigeenka degmada iyo xoghayihii sidoo kalena ay dhinaca iga taagan yihiin ganacsatadii degmada Een, waxaan rabaa dhulkan oo aynu galabta dhagax dhignay inaanu noqon dhul aanu dhagax dhignaya waxaan qayb ka noqonayaa dhismihiisa sidoo kale inaan dhisno halkan oo aanan dhagax dhigin oo keliya Gudoomiye ku-xigeenka degmada Carmo Maxamed Jaamac Geedi oo dhagax dhigay dhismaha xaruntan ayaa bogaadiyey isaga oo bulshada kale ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismihiisa.
waxaan galab halka laga dhagax dhigayaa xarunta daryeelka agoomaha ee degmada carmo iyo deegaanadaba waxaan dhulkan loogu talagalay in lagu daryeelo agoomaha ku nool degmada Ee, dhulkaasna waxaa bixiyey suldaan maxamed ibraahim xaaji faarax oo ugu waqfay in agoomaha looga dhiso meel ay wax ku bartaan laguna daryeelo Een, waxaa kaloo aan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha dhagaxdhiggan kasoo qaybgalay oo ugu horeeyo guddoomiyaha amal banki iyo ganacsatada degmada carmo aad iyo aad ba umahadsan tihiin anigoo ku hadlaya afka degmada waxa aanu ka qayb qaadanaynaa dhisitaanka iyo sidii loogu qareemi lahaa hoyga loo dhisayo agoomaha Xaruntan ayaa waxaa baahi weyn u qabay carruurta agoonta ah ee ku nool magaalada Carmo ee gobolka Bari, taasi oo qaban doonto baahiyaha ay qabaan carruurta agoonta ah sida hoyga, barashada daraasaadka, quudinta iyo daryeelka caafimaadka.